bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii shan iyo afartanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana dersigii koobaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga la yidhaahdo annucmaan ibni muqarin almusni rasuulka sala allahu calayhi wasalama yaa wuxuu yidhi fii shanihi nucmaan iyo qoyskooda arrin ku saabsan buu yidhi wuxuu yihi ina liliimaani buyuutan ina dhab ahaantii liliimaani iimaanku wuxuu leeyahay oo u sugnaatay buyuutan guryo ama qoysas yaa hadda laga wadaa qoysas waxaa jira ree iimaan ah wa inna linnifaaqi munaafaqnimada iyo nifaaquna buyuutan isna qoysas buu leeyahay wa inna buyuuta bani muqarin reerka la yidhaahdo reer bani muqarin min buyuuti liimaani guryaha ama raasaska iimaanka ayay ka mid yihiin sidaa waxaa yidhi raalli ahaada cabdullaahi bni mascuud baa yidhi rasuulku ma dhihin sala allahu calayhi wasalam xadiid ma aha waa athar saxaabi cabdulaahi ibni mascuud ayaa sidaa yidhi waxaa saas loo yidhina ma dhicin in koob iyo toban nin oo walaalo ah oo isku aabba dhalay ay hal mar soo wada islaamaan oon ahayn reer bani muqarin saasaa waxa uu cabdulaahi ibni mascuud u leeyahay gurigoodu waa guri iimaan kaanad waxay ahayd qabiilatu musayna qabiilka musayne la yidhaahay waxay ahayd tatakhidu manaasilaha tatakhidu kii tii ka yeelata manaasilaha guryaheeda qariiban meel u dhow min yathrib magaalada yathrib meel u dhow ayay guryaheedu ku yiileen marka waxaa la dhihi karaa halkaasay yaalleen ama halkaasay deganaayeen halkaasay yaalleen halkaasaanu naallaa halkaasaanu yaa taallaan taasaa loo cabiraa saasaa la yidhaha af soomaaliga kaanad waxay ahayd qabiilatu musayna tatakhidu manaasilaha tii taalla qariiban meel u dhow ayay tiilay min yathrib magaalada yathrib cala dariiqi waddadii almumtadati ee u dhexaysay beyna maka waalmadiina magaalada isku xidhays waddadii isku xidhaysa maka iyo madiina halkaas ayay deganaayeen halkaasan ayay yaalleen wa kaana wuxuu ahaa rasuulu rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu ahaa qad haajara kii u hijrooday ila almadiinati magaalada madiine kii u hijrooday ayuu ahaa wa jacalad waxay bilowday akhbaaruhu wararkiisu warka rasuulka ku saabsan tasilu tii soo gaadha tibaacan si isdabajoog ah yay ilaa musayna qabiilka reer musayna ayay soo gaadhi jirtay wararkii nabiga ku saabsanaa macalkhaadiina dadka kalahaya iyo waraa'ixiina kuwa caraabaya ayaa warka u keeni jiray ilaan berigaas qalabkan warbaahinta maanta ma jirin ee dadka ayuunbaa isu warrami jiray falaa tasmacu ma maqli jirin musayna canhu rasuulka xaggiisa ilaa khayran wanaag maahane wax kale kamaysan maqli jirin wa fii daati cashiyatin habeen habeenada ka mid a ama fiid fiidadka ka mid a jalasa waxaa fadhiistay sayidulqowmi qabiilka reer musayne la yidhaahdo ninkii odaygooda ahaa oo la dhihi jiray annucmaan ibnu muqirin almusni wuxuu fadhiistay fii naadiihi meeshii bandarkiisa ahayd ama jaljiiskiisa ahayd ama meeshuu fadhiisanayay ee habeenka lagu caweeyo ee lagu soo jeedo iyo maca ikhwatihi walaaladii ayuu la fadhiistay toban nin bay walaal ahaayeen isagaa koob iyo toban ku ahaa iyo wa mashiikhati qabiilatihi iyo qabiilkiisa ree musayne ah odayaashoodii ayuu la fadhiistay isagaana kulligood madax u ahaa fa qaala lahum wuxuu ku yidhi yaa qowmi tolkayow wallaahi baan ku dhaartee maa calimnaa ma aynaan ogaanin can muxamedin muxamed xaggiisa ilaa khayran wanaag maahane wararka inaga soo gaadhaya muxamed xaggiisa waa nabiga sala allahu caleyhi wasalam dhammaantood waa waa war wanaagsan walaa samicnaa ma aynaan maqlin min dacwatihi wuxuu dadka ugu yeedhay oo islaamka ah ilaa marxamatan naxariis soocan inuu yahay maahan marxama naxariis soocan iyo wa ixsaanan iyo samafal iyo wa cadlan iyo cadaalad iyo garsoor inuu yahay maahan ee famaa baalunaa maxaa inagu dhacay oo nubtiu canhu aynu uga raagaynaa aynu uga cagajiidaynaa oo aynu uga hadhaynaa inagu wannaasu dadkina kalena ilayhi rasuulka xaggiisa yusricuuna ay u ordayaanay u degdegayaan dadkii kalena way degdegayaan oo way ordayaan inaguna waan cagajiidaynaa maxay taasi ku dhacday uma markaa kadib uu intaa yidhi atbaca wuxuu ku daray uu hadalkiisii sii watay quul isagoo leh amaa ana aniga haddii laga hadlo ani nin yidhi baa la yidhi dad iska reebiye amaa ana anigu faqad casamtu waxaan go-aansaday calaa an aqduwa inaan kallaho calayhi rasuulka aan ku kallaho berri idaa asbaxtu haddiiba waagu u ii beryo oon waa beriisto inaan ku kallaho ayaan goostay eh faman ciddii shaaca doonta oo minkum idinka mida an yakuuna inuu ahaado macii aniga uu ila jiro uu i raaco uu nabiga ii raaco anigu waxaan goostay inaan ku kallahe eh falyatajahas ha isdiyaariyo wa ka-annamaa sidii iyadaoo kale weeye oo masat ay taabatay kalimaatu nucmaan nucmaan ereyadiisii wataran xadhig ay taabatay xadhiggaasoo murhafan togan oo itaaba uun leh oo fii nufuusi alqowmi xadhiggaas togan ee itaaba uun laho fii nufuusi alqowmi nimankuu la hadlayay oo walaaladii iyo odayada reer reerkiisa ah nafafyaalkooda ku sugnaa xadhiggaasi hadda watar murhafan waxaa laga wadaa meeshan isticaaro ayaa socotee ee bahalkan la garaaca ee muusika ah ee codka bixiya gaar ahaan bahalkan la yidhaahdo kamanka xadhkuu leeyahay xarkahaas xarkahaasaa in yar haddii saas loo taabto dhawaaq bay sameeyaan marka kaas ayuu ku shabahayaa dadkan awalbay dareenkooda ayaa kacsanaa oo ku saabsan xagga islaamka iyo marka markuu intaa yidhiba dadkii horay ayay ka ajiibeen saasuu ka wadaa wa ka-annamaa waa sidii isagoo masata ay taabatay kalimaatu nucmaani nucmaan eerayadiisii wataran xadhig murhafan oo togan oo itaabo uun leh oo haddii saas loo yaraha taabtaba dhawaaqaya oo dareenkiisu sarreeya ayaa laga wadaaye oo fii nufuusul qowmi nimanka uu la hadlayay oo walaaladii iyo odayada kale ee reerkooda ah watarkaasoo naftooda ku sugan famaa indalaca alfajru famaa indalaca asabaaxu maba uusan waagii markuu baryeyba famaa indalaca asabaaxu markiiba uu waagu baryeyba ama waagiiba ma baryin xataa wajada ilaa nucmaan uu ka arko ikhwatahu walaaladiisii alcasharata ee tobanka ahayd uu isagu koob iyo toban ku ahaa iyo wa arbacamiati faarisin iyo afar afar boqol oo faaris oo dagaalyahan oo farsafuusanoo min fursaani musayna musayna dagaalyahanadeedii ka mid a oo qad jahasuu anfusahum naftooda diyaariyey lilmudiyi macahu inay isaga raacaan ilaa yahrib magaalada yahribna ay u raacaan ujeeddada yahrib u tegayaana ay tahay u tegayaana ay tahay liliqaa'i nabiyi nabiga inay la kulmaan salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo wadukhuuli galitaan fii diin illaahi diinta ilaahay oo islaamka ay galaan bayda hase ahaatee anna nucmaan ninka nucmaan la yidhaha istaxyaa wuxuu ka xishooday an yafida inuu wafdi ahaan ugu tago maca haada aljamci alxaashid ciid dadkan saa u tiro badan maca haada aljamci dadkan alxaashida ee saa u tiro badan cala nabiyi nabiga inuu wafdi ahaan ugu tago duuna an yaxmila isaga oon u sidin lahu rasuulka iyo walalmuslimiina muslimiintii shay-an wax uusan uusan fii yadihi gacantiisa aysan ku jirin isagoo wax hadiyad ah aan geynin micnah yuu ka xishooday isagoon wax hadiyad a geynin ayuu ka xishooday inuu tago rasuulka inuu u tago uun isagoo faramadhan isagoo ciidanka intaa leeg wata baydahasaate ana nucmaan istaxyaa wuxuu ka xishooday an yafida inuu wafdi ahaan ugu tago maca haada aljamci dadkan tirada badan alxaashidi ee tirada badan isaga oo la socda oo ama hogaaminaya cala nabiyi nabiga inuu u tago uu wafdi ahaan ugu tago duuna an yaxmila lahu isaga oon u wadin rasuulka iyo welilmuslimiina muslimiintii shay-an wax oo fii yadihi gacantiisa ku jira uusan u wadin laakiin hase hatee assannata abaartii ashahbaa'a ee abaarta ahayd almujdibati ee abaarta ahayd waa islada mid uun intaasoo dhanay allatii midaasoo marat biha musayna ay musayna soo martay sanadkii abaarta ahaa ba'naa ay soo martay lam tatruk ugama tegin lahaa musayna darcan wax bar ah walaa zarcan iyo wax beera midna ugama tegin bar iyo beer midna ugama tegin xoolihii ay miyigu lahaan jireen labadaasay ahayn bar iyo beer beertuna waa wixii dhulka ka soo baxa barna waa wixii xoolo ah fa taafa wuxuu ku wareegay annucmaan beytahu gurigiisa iyo wa beyna ikhwatihi iyo walaaladii guryahooda ayuu ku wareegay wa jamaca wuxuu soo jamciyey uu soo ururiyey kulla maa wax kasta oo abqaahu abqaa uu u reebay hu isaga mama kulla maa shay kasta oo abqaahu lqaxdu abaartii ay u reebtay lahum iyaga waxaale wixii abaarta uga soo hadhay waxay abaartu dishay maahane wixii usoo hadhay ayuu soo ururiyey wa jamaca wuxuu soo ururiyey kulla maa wax kasta oo abqaahu uu u reebay lahum iyaga alqaxdu abaartii oo min hunaymaatin neefaf adhiga ah wa saaqaha wuu soo kaxeeyey neefafkii adhigaha amaamahu hortiisa wa qadima biha wuxuu u keenay isagoo wada calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam wa aclana wuxuu caddeeyey huwa isaga iyo waman macahu iyo intii la socotay oo dhani islaamahum islaamkooda ayay beyna yadayhi rasuulka hortiisa ayay ku iclaaniyeen oo kucadiyeenayay ku caddeeyeen ihtazad waxaa gariirtay yarib magaalada yarib ayaa gariirtay min aqsaaha meesha ugu fog laga soo bilaabo ilaa aqsaaha meesha kale ugu fogna lagu tago faraxan farax lagu faraxsan yahay binnucmaan ibni muqarin mucnaam ibni muqarin iyo wa saxbihi iyo ragga la socda islaamkii ay islaameen farax lagu faraxsan yahay ayaa magaaladii oo dhan ayaa gariirtay mashxarad ayaa la isku daray id sababta u gariirtay waxaa weeye lam yasbiq horay looma arkin iyo lam yasbiq horay uma arkin oo horay horay looma arkin oo horay uma dhicin libeytin raas ama qoys oo min buyuuti alcarabi carabta qoysyahooda ama raasaskooda ka mid a an aslama inuu islaamay minhu qoyskaas ama raaskaas axada cashara akhan koob iyo toban walaalo oo min abin waaxidin hal aabba dhalay wa macahum arbacumi'atu faarisin iyaga oo watana afar boqol oo dagaalyahan taas lama arkin horay uma dhicin wa sura rasuulu rasuulka ayaa ku farxay alkariimu rasuulkii sharafta badnaa ayaa wuxuu ku farxay biislaami nucmaan nucmaan islaamidiisii ablaqa suruuri farax meeshii ugu dambeysay wa taqabala allaahu allana wuu ka aqbalay oo wuu ka guddoomay jalla wacaza hunaymaatihi neefafkiisii adhiga ahaa wa anzala wuxuu alle soo dejiyey fiihi nucmaan iyo walaaladii iyo saaxiibadood iyo xoolihii ay keeneen qur-aanan qur-aan ayuu kusoo dejiyey oo ah wa min alacraabi wa min al acraabi reemiiga waxaa ka mid ah man qolo ayaa ka mid a yu'minu billaahi alla rumaynaya walyowmi al aakhiri yowm al aakhirana rumaynaya oo maalinta qiyaamo ah oo wayatakhidu ka dhiganaya maa yunfiqu maa wixii yunfiqu uu bixiyo xallo wixii uu ilaahay darti u bixiyo wuxuu ka dhiganayaa qurubaatin wax dhowaansho cinda allaahi alla agtiisa loogu dhowaado wuxuu ka dhiganayaa wuxuu bixinaya waa neefafka adhig ahe qurubaatin wax loogu dhowaado cinda allaahi alla agtiisa loogu dhowaado iyo wa salawaati rasuuli iyo rasuulka ducadiisa alaa innahaa ducada rasuulku ama sadaqadaa ay la baxeeni qurbatun lahum qurbatun innahaa xoolaha ay la baxeen iyo sadaqadaas iyo waxay la baxeeni qurbatun lahum dhowaansho ay alla rasuulkiisa alla allay u dhowaanayaan wey qurbatun dhowaansho alle loo dhowaado ayay lahum iyaga u tahay sayudkhiluhum ullaahu alla wuxuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa ayuu gelin doonaa maxaa jira ina allaaha alla kafuurun kii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariis badan marka qur-aankaasaa kusoo degay indawaa wuxuu ku biiray annucmaan ibnu muqarin wuxuu ku biiray taxta raayati rasuulillaahi rasuulka ilaahay raayadiisa iyo calankiisa ayuu ku biiray wa shahida wuxuu xaadiray uu goobjoog ka ahaa macahu isagoo rasuulka la socda ghasawaatihi rasuulka duulimaadkiisii oo dhan intuu isagu markuu soo islaamay kullihaa dhammaanteed ghayra waanin isaga oo aan marnaba dakaamaynin oon daciifaynin wax dacfi aan la imanaynin walaa muqasirin hagarna aan la imanayn hagarta waxaa weeye adoo xoog leh yaadan waajibkii ku saaraa la imanaynin marka hagar baa taa la yidhaah ta kalena waa ruux daalay oo daciif noqday marka daciifna maahayn hagarna lama imanin waa intuu rasuulka la joogay oo dhan walamaa markii aalad ay ku wareegtay alkhilaafatu khilaafadii ila sidiiqi sidiiqo abubakr sidiiqa markay ku wareegtay waqafa wuu istaagay annucmaan ibnu muqarin macahu abubakar huwa isaga iyo wa qowmuhu qoladiisuba oo min bani musayna ka mid ah waqfatan isgarabtaagid xaasimatan oon labalabac lahayn ee go-aan adag ah kaasoo garab istaagidaasoo kaana uu lahaa kaana uu ahaa lahaa iyadii atharun saamayn kabiirun oo weyn fil qadaa'i tirtiriddii ama baabi-intii calaa fitnati ridda fitnadii riddada kuwii diinta islaamka ka noqday islaamkii ka noqday intay islaamka soo galeen ka noqday fitnadaa iyada ah dagaalkii abuubakar uu ku qaaday iyo asxaabtu iyay isgarab taageen isgarab taaggaasna waxaa waxaa u sugnaaday uu lahaa saameyn weyn walamaa markii haddana saarat ay noqotay amay u wareegtay alkhilaafatu khilaafadii ila alfaaruuqi sayidina cumar kaana waxaa ahaa linucmaan bni muqarin waxaa u sugnaa fii cahdihi waqtigii sayidina cumar sha-nun arrin ayaa u sugnayd arrintaasoo maa yasaalu taariikhu taariikhdu uusan weli ka zuulin yadkuruhu shanigaas ama arrintaa inuu xuso bilisaanin carabna uu ku xuso carabkaasoo nadiyin bilxamdi mahadnaq ninkaa loo mahadnaqayo ku qoyan ratiibin ku qoyan bithanaa'i ammaanid la ammaanayo ninkaas fa qubayla alqaadisiyati dagaalkii weynaa ee qaadisiya ee lagu qabsaday caasimadii furs dowladdii weyneyd ee adduunka ee super powerka ahayd berigaas caasimadiisii oo madaa-in aha dagaalkii lagu qabsaday dagaalkaasoo uu hogaaminayay sacd ibni abi waqaas qaadisiya ayaa la yidhaah qaadisiyana waa meel u dhow najaf najaf meel agteeda ah weyn fa qubayla alqaadisiyati qaadisiye intays dagaalku uusan dhicin wax yar ka hor arsala wuxuu diray sacad ibnu abi waqa- sacd ibnu abi waqaas wuxuu diray oo ahaa qaa'idu juyuushi lmuslimiina ciidamada muslimiinteeda aba- ciidamaha ciidamadii muslimiinta abbaanduulahoodii lahaa wuxuu diray wafdan erga ayuu wuxuu u diray ilaa kisra boqorweynihii boqorkii ugu weynaa ee ee nimanka la yidhaahdo ee furus ayuu u diray oo la dhihi jiray yasdajrid yasda- yasdajrid baa- yaa la dhihi jiray kisrihii oo yasdajrid la dhihi jiray ayuu u diray wafdi wafdigaasoo biriyaasati nucmaan ibnu muqarin nucmaan ibnu muqarin uu madax ka yahay wafdigaa isaga wuxuuna ugu diray liyadcuuhu inuu ugu yeedho boqorka ilal islaami islaamka inuu ugu yeedho walamaa markii balaquu ay gaadheen caasimata kisra boqorweynihii furus ee Kis- ee kisra ah caasibadiisi markay gaadheen oo fil madaa'ini meesha madaa'in la dhihi jiray ah waa magaalooyin madaa'in waa magaalooyin dhan weeye oo isku wada xidhiidha ista'danuu waxay fasax weydiisteen bidukhuuli calayhi inay usoo galaan fa adina lahum wuu u fasaxay uma markaa kadib dacaa wuxuu u yeedhay atturjimaana turjimaankii baa loo yeedhay ninkii labada luqa yaqiinay ee dadka isaga afcelinayay faqaala lahu wuxuu ku yidhi ee, boqorkiibaa wuxuu ku leeyahay lahu turjumaankii wuxuu ku yidhi salhum nimankan weydii nimanka waxaad weydiisaa maa muxuu yahay alladii arrintaasoo jaa-a bikum idin keenay ilaa diyaarina guryahayaga waxay bal waxa guryahayaga idin keenay weydii oo wa aqraahum ku dhiiri geliyey ama ku damac geliyey biqaswinaa inay nasoo du- nagu soo duulaan nimantaa weydii waxaad ku sii dartaa lacallakum ma waxaa laga yaabaa damactum inaadna damacdeen oo hunguri naga kiin galay binaa annaga oo wajtara'tum aad ku dhiirateen calaynaa annaga aad nagu soo dhiirateen Li- max- sababtuna ay tahay liannanaa annaga tashaaqalnaa cankum idinka mashquulay annagaa idinka jeesanno oo idinka mashquulay ma taasaa idin keentay inaad na damacdaan oo hunguri naga kiin galo ood nagu soo dhiirataan oo walam nasha aanaan doonin an nabtisha bikum inaanu gacan bir ah idinku qabanno badshigu waa gacan bir ah inaan idinku qabanno waidaa batashtum batashtum jabbaariin ma markii aan anagu idinka idinka mashquulay oon arrimo kale ku mashquulay oo anaan rabin inaan idinka idin dhibaatayno gacan bira idinku qabanno ma taasaa keentay marka inaad annagana soo damacdaan oo aada nagu soo duushaan intaa markuu ninkii yidhi hool raba in loo jawaabo faltafata wuxuu eegay ama milicsaday ama dhugtay annucmaan ibnu muqarin ilaa man macahu raggii la socday ayuu eegay wa qaala wuxuu yidhi in shi'tum haddaad doontaan ajabtuhu anaa u jawaabaya cankum anoo idinka idinka wakiil ah ninkan anaa u jawaabay wa in shaaa axadukum mid idinka idinka mid yahay haddii uu rabo an yatakalama inuu hadlo u jawaaba athartuhu isaga ayaan ee yaan mudnaanta siinayaa bilkalaami hadalka isaga ayaan mudnaan ku siinayaa isaga yani aniga oo inkastoon wafdiga madaxdiisa ahay hadday jirto cid idinku rabta inaad hadashaan isaga ayaan siinayaa oon hormarinaya faqaalu waxay dhaheen bal iska dhaaf cid kale ee takalam adigu hadal uma markaa kadib iltafatuu waxay fiiriyeen ama milicsadeen ama eegeen ilaa kisra wafdigii wa qaaluu waxay dhaheen haada arajulu ninkan oo nucmaan ah yaa yatakallamu hadlaya bilisaanina afkayaga ninkanaa ku hadlaya ee fastamic dhegayso ilaa maa yaquulu wuxuu ku leeyahay isaga uun dhegayso annaga ninkan ayaa afkayaga ku hadlaya faxamida hadalkiibuu qaatay faxamid sidii lagu yaqaanay muslimka faxamida nucmaanu nucmaan wuxuu ka wuxuu ku mahadiyey u ammaanay allaha alleh wa athnaa calayhi wuuna ammaanay alxamdu lilah wathanaau lilah ayuu yihi wasallaa calaa nabiyihi nabigiisa ayuu ku sal- ku saliyey wasalama alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam saasuu yidhi iyo wax la mida ama wax la mida uma qaala kadib wuxuu yidhi somaadana weydiinin waxaana keenay waa kan anaa kuu sheegay wuxuu yidhi in allaaha alleh raximana wuu noo naxariistay fa arsala ilaynaa wuxuu noo soo diray rasuulan rasuul ayuu noo soo diray rasuulkaasoo yadullunaa na tusiya cala alkhayri wax alla wixii wanaagsan na tusiyo yidha war waxnaa wanaagsan oo wa ya'murunaa na amra oo na fara bihi waxaa wanaagsanna inaanu samayno oo nula nimaadno na fara dhinaca kalena wa yucarifunaa na bara ashara waxa xun waxa xunna noo sheego oo yidhaah waxani way xun yihiin oo wayanhaanaa naga nahyey oo naga reeba canhu waxaa xun ee sharta ah ta kale wa wacadanaa wuxuu noo ballan qaaday in ajabnaahu haddii aan ka yeello rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa maa dacaanaa ilayhi waxa uu noogu yeedhay oo islaamka ah haddii aan ka yeelno wuxuu noo ballan qaaday an yuctiyan an yuctiyana allaahu inuu alla na siin doono uuna siinayo khayray addunya waalaakhira adduunye iyo aakhiraba khayrkooda inuuna siin doono ayuu noo ballan qaaday haddii aan ka yeello waxa uu noogu yeedhayo islaamka famaa huwa muusan ahaanin arrintuba ilaa qaliilun wax yar maahane uu rasuulku joogay annaguna aanu islaamnay xataa badala allaahu ilaa alla uu noogu bedelo diiqanaa faqrigayagii iyo cidhiidhigii aanu ku jiray sacatan waasicnimo iyo barwaaqo uu alla noogu bedelo wa dillatanaa tabaryaradayadii iyo dulinnimadayadiina uu noogu bedelo cizatan sharaf iyo sarrayn uu noogu bedelo oo waa wa cadaawatana colaaddii dhexdayada ahayd oo qofba qofka kala dilayana uu noogu bedelo ikhaa'an walaalnimo iyo marxamatan iyo naxariis annagoo horta bal saasaan nahayoo saasaa ilaahay khayr oo dhan uu noo siiyey maxaa jira nabigu wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waa naxariis nabigu sala allahu calayhi wasalam marka muminiintii carabta ahayd ee muhaajiriin iyo ansaar iyo dadkii kale soo islaamayba naxariistii ayay dareemeen naxariista ayay ka sheekeynayeen intaas markay dhacday haddana waqad amaranaa wuxuuna amray rasuulku sala allahu calayhi wasalam an nadcu nnaasa dadka oo dhan inaanu ugu yeedhno ilaa maa fiihi ilaa maa shay inaan ugu yeedhno shaygaasoo fiihi dhexdiisa uu yahay khayruhum wanaagoodu dadka inaan ugu yeedhno wax wanaagoodu uu ku jiro waqad amaranaa wuxuuna amray rasuulku an nadcuwa annaasa dadka inaan ugu yeedhno ilaa maa shay inaan ugu yeedhno ama wax waxaasoo fiihi uu ku jiro khayruhum wanaagoodu wa an nabda'a haddana inaanu ku bilowno biman yujaawirinaa cidda dariska nala ah ama olaga nala ana inaan ku bilowno fa naxnu annagu maadaama aan daris nahay nadcuukum waxaan kugu yeedhayna waxaanu idinku yeedhaynaa ila dukhuuli inaad gashaan fii diininaa diintayada islaamka ah inaad soo wada gashaan oo diinul jamiic ah dadka dhanba diintooda ah wa huwa diinun aan kuu sheegayo wa huwa isagoo islaamkii diinun diin weeye diintaasoo xasana wax wanaagsan ka dhigay alxasana wixii wanaagsan kullahu dhammaantii wax alla wixii wanaagsan sidiisa dhan dabeecadiisu ay wanaag tahay oo dhan waa wanaag buu yidhi islaamku waxadda wuxuu dadka ku dhiirigeliyey uu ku booriyey calayhi wanaagga inay sameeyaan wa qabbaxa wuxuu xumeeyey alqabiixa wixii isaguba xun kullahu dhammaantii wixii xunna waa xun buu yidhi waxadara minhu waanu ka digay wa huwa oo islaamkii yanqulu wuxuu ka guurinayaa uu ka rarayaa muctaniqiihi dadka isaga rumaysan oo isaga gala oo isaga qoorta gashada min dulumaati lkufri gaalnimada mugdigeeda iyo wajawrihi iyo gaalnimada cadaalad darideeda iyo dulmigeeda yaa wuxuu u rarayaa ilaa nuuri liimaani iimaanka nuurkiisa iyo wacadlihi iyo cadaaladiisa ayuu u raraya fa in ajabtumuuna haddii aada naga yeeshaan boqorow ilal islaami islaamka haddii aada naga yeeshaan oo soo islaamtaan khallafnaa waxaanu idinkaga tegaynaa horta annagu waan idinka tegaynaa idinla joogi mayno khallafnaa waxaanu idinkaga tegaynaa fiikum dhexdiinna kitaab allaahi kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay baan idinkaga tegaynaa wa aqamnaakum calayhi isaga oo kitaabkaa ah ayaan idinku dhisaynaa isagaa noloshiina lagu dhisayaa calaa an taxkumuu bihi calaa an taxkumuu inaad isku maamushaan inaad isku maamushaan biaxkaamihi islaam kitaabka qur-aanka ah axkaamtiisa in la isku maamushaan wa rajacnaa cankum waanu idinka laabanaynaa markaas kadib wa taraknaakum waanu idinka tegaynaa iyo wa sha'nakum maamulkiinna maamulkiinna iyo wixiina idinka haysanaya marka warkaa dheer ee sida fiican u habaysan ayuu ku yidhi ninkii ahaa annucmaan ibnu muqarin darsan intaasaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam